إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalk ee lagu laayay deegaanka geeri leh ee hoostagta degmada celdheer muqaawamada falastiin ayaa xaqiijisay dilka hogaamiyahooda shan iyo toban ruux ayaa ku nafwaayey tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskool buliisiya ee degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay waxaa isa soo taraya saameynta sicir bararka ka jira deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli kacbanaya dhulbab ay ku hayaan kana dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xilligan ay suuragal ahayn xiradda safaaradda etoobiya ay ku leedahay madaxtooyada ee caasimadda muqdisho آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalk ee lagu laayay deegaanka geeri leh ee hoostagta degmada ceeldheer mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan baahisay sawirada ciidamada dowladda federaalk ee arbacadii lagu laayay deegaanka geeri leh ee hoostagta degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud sawiradan ayaa waxaa ka muuqday meydadka ciidamada dowladda federaalk ee daadsan goobta dagaalka kaamirada alkataa'ib ayaana soo qabatay qayb ka mid ah meydadka ciidamada dowladda federaalka ee lagu dilay deegaanka gerile ee duleedka ceeldheer weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay soddon iyo lix ka tirsan ciidamada dowladda federaalka muqaawamada falastiin ayaa xaqiijisay dilka hogaamiyahooda goordhow bayaan ka soo baxay kooxda muqaawamada ee falastiin ayaa looga hadlay warar saacadihii lasoo dhaafay qabsadee warbaahinta caalamka kuwaas oo sheegayey dilka hogaamiyihii kooxda maamulka gumaysiga yuhuudda ayaa sheegay inuu marinka khaza ku dilay yaxyi sinwaar oo ahaa hogaamiyaha guud ee muqaawamada bayaan ka soo baxay kooxaha wax iska caabi ayaana looga hadlay arrinkaas waxa ay muqaawamadu xaqiijisay dilka hogaamiyahoodii guud ee yaxya sinwaar kaas oo ay tilmaameen in isaga iyo rag kale oo la socday lagu dilay iska hor imaad ay ciidamada yuhuudda kula galeen marinka khaza sinwaar ayay muqaawamadu sheegeen in wax ka badan labaatan sano uu cimrigiisa kusoo qaatay xabsiyada maamulka yuhuudda tan iyo markii uu kasoo baxayn uu qayb ka ahaa dagaalka ka dhanka sahaniyadda waxaa dilka sinwaar ka horreeyey ismaaciil haniya oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa kooxaha muqaawamada falastiin kaas oo maamulka yuhuudda ku dilay weerar uu ka geystay dalka iiraan shan iyo toban ruux ayaa ku nafwaayey tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen caamiliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskool buliisiya ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho warka ku saabsan camaliyadaasi maxamed daahir ayaa ka waramaya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya camaliyad nafhurnimo ah oo beegsatay xarunta iskuol booliisiyo ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka naftii hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe oo khamiis ahayd waxa uu beegsaday xarunta iskuol bolisiyo oo aada loo ilaaliyo waxaana camaliyadda ay sababtay khasaare xoog leh oo soo gaaray dowladda federaalka shan iyo toban ruux oo saraakiil ay ku jireen ayaa ku dhintay camaliyadda laba-iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay xarakatu shabaabul mujaahidiin war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa u qornaa ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo khamiis ah camaliyad istishaadi ah la beegsadeen xarunta iskuol booliisiyo ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho camaliyadda uu fuliyey haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil askar ka tirsan murtadiinta haliyeyga istishaadiga ah ayaa allah fadligiisa ka gudbay dhammaan baraha kontarool ay cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyadda ka dhacday gudaha xarunta la weeraray ayaa lagu yiri bayaanka xarakada shabaabul mujaahidiin bayaanka ayaa lagu faahfaahiyey tirada horudhaca ah ee khasaaraha ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa shan iyo toban dhimasho ah labiyo toban dhaawac ah kuwaas oo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar gabagabada bayaanka waxaa digniin loogu diray dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka tawxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka rabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada ah waa inay allah u toobad keenaan ka baxaan safka gaalada duulaanka ku ah diinta ah dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada guracan ee ashhaadala dirirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhidhifka u ah gabagabadii bayaanka waxaa dadka muslimiinta ah loogu soo jeediyay inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mar kale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee sariibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay weeraradaasi ee ka kala dhacay labadaasi gobol waxaa inoo haya haashim cabdinaaseer ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo kuleeyihiin qaybo ka mid ah gobolka baay iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero askarta ah dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ahay xalad dagaal toosa ku qaadeen xeryaha ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo howlgallada ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa ka mid ah deegaanka goofgaduud buurey oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ah ee buundada yar ee magaalada afgooye iyo sidoo kale buundada deegaanka sabiid ee u dhow degmada afgooye waxaa isa soo taraya saameynta sicir bararka ka jira deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxan cali muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareerayay qiimaha la kala siisto badeecadaha kala duwan iyo sarifka doolarka dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan tani ayaa saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan dhulkaasi ganacsatada oo ah dadka ugu horreeya ee dhibaatadani cabashada ka muujiyey ayaa ka warramay saamaynta ay ku yeelatay arrintan weyaan danugu ganacsadaan baa waxaan iibinaa alaabta idkaayo dharkaan ragoon waxaa weeyaan shaygii sixirkii dharka dee kaash ugu sheegtay qofkii aad u beddeshay kaashkii iminka wuxuu marayaa boqolkii doolar milyan iyo laba boqol waxaa weeyaan qofkii markaad tidhaahdii dee dee wax ka iibi waxaan wax ku iibinaa waa waxa anagu waxaan nahay aadamdhargaha haddii soo shaqa tegay yoomkaa shaqay labaatan qorsin dinac laba dolar iyo barh laba dolarkiiyo barhkii way mukuwa oo dhowr iyo soddon waayo dadkii dayar tahaa way ku baabeen waxaan leenahay na laga jiro sixirka waayo qof walba wuxuu wax ku iibsado maba garanayaba subaxba sixir baa lagugula soo kacayaa aan garanayn oo la garaacadaya markaa sixir fadhiyana maaha oo lagu soo hagaagayo dadkiina markaas wixii u bedeshidaa tiraa waa intaa waaba yaacayaan de waxba kamaba iibin karti qofkii bilaadanka muddooyinkii dambe ayaa waxaa dhibaato dhaqaale darro ka jirtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar uu cali axmed maxamed cali dhagoole ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulkaasi uu sheegay in dhibaatadani ay mas-uul ka yihiin maamulka la baxay somalilan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli kacabanaya dhulboob ay ku hayaan kana dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah warkani waxaa ka waramaya cali aadan qoysaskan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhulbab ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho dukumentiyo been ah ayay sheegeen in dhulkooda loo soo samaystay waxayna carabka ku dhufteen inay iyagu haystaan dukumenti rasmi ah qaar ka mid ah dadka dhulkooda la boobayo ayaa sheegay in meeshaan laisku wajabeelin taas beddelkeedana laga waantoobo in dhul dad muslimiin ah ay leeyihiin si xaqdarro ah loo qaato fariintaan ugu diraya waxay tahay inaan laiskugumahan laiskugu wajibeelin oon laisku weji xumeynin oon laiskugu imaanin oo nin walba xoolihiisa iyo aragtiyaa ka dhexaysa nin walba xoolihiisa lagu ammaangeliyo waxaan halkaa isugu imaanay dhowr jeer marar badanna isugu imaanay annagoo xaq u dirar ah dhulkeenna aan u doodayno niman tuuga aan ugu qabsadeen marka aniga wixii aan dhihi lahaa adeerkay cali ah hore u dhahay laakiin waxaan ku diraa oo keliya hadal ku soo gaabinaa ninkii rabo inuu dhulkan gato ama iibsado ama hantidiisa iska geliyo dadkii asalka ahaa dukumentiga u haystay dhulka lahaa ha ka gato haddii uu niman tuuga ah warqada iska soo xariiqday maanta uu ka iibsado berri asagaa yaqaan lacagtiisa meeshu meeshuu u doonan lahaa dhulkan haddii intuu duuduubmo oo jeebka geli lahaa wayba roonaa lahayd dhulkan haddii dhashiika lagu degana dhashiika in lagu deganaado waa dhashiika haddii lagu dhiso waa in dhashiika lagu deganaadaa laakiin dhulkan dadkii iska lahay way joogaan wayna nool yihiin haddii inta noloshooda ka dhimanna ay sii taagnaadaana dhulkooda meeshooda uu ku oolaa cid ka xoogi kartaa ma lahan cid u bareeri kartaa ma lahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa had iyo goor waxay boob kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meelaha kale ee ay ka arrimayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xilligan aysan suuragal ahayn xiridda safaaradda etoobiya ay ku leedahay madaxtooyada caasimadda magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa eegaya maxamed sheekh axmed macalin fiqih oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inaysan awood u lahayn xiridda safaaradda dowladda xabashida etoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada villa soomaaliya iyadoo ay taasi jirto ayay horey u amreen in etoobiya ay xirto qunsuladaha ay ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garwe balse ilaa iyo haatan aysan jirin cid dheg jalaq u siisay hadalkooda tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobada markii ay ciidamada xabashida etoobiya ay duulaanka kusoo galeen magaalada muqdisho ayuu tilmaamay inay furan tahay safaaradda haddana aysan suuragal ahayn in la xiro sida uu hadalka u dhigay fiqi safaaradda iyo diyaaradda iyo ganacsiga dee mar haddii horey aan wax lagu dhaqaaqin diblomaasiyadda lama jaro xiriirka dhammaantiis in xargaha loo jaro ma aha mar haddii wax hadda horay implementation wixii warqadda ay joogaan oo ayba iska soo iska tabaryar yihiin oo wax hadda la implementgareeyey wixii lagu heshiiyey aysan jirin dhammaan dowladda soomaaliya waraaqo dhowra ayay dib u dhigatay safaaradda iyo goobtay ka furan tahay dee anagu taas hadda go-aankeeda ma aana lahayn safaaraddaas weligeed bay ka furnayd ilamaa iyo dowladdii laba kun iyo toddobadii markii la yimi dalka oo ciidamadoodu ay qabsadeen magaaladan bay gurigaasna degeen
wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in haddii ay safaaradda etoobiya ee ku taala magaalada muqdisho ay albaabada isugu laabaan waa ay haddii ay awoodaane dowladda etoobiya iyaduna dhankeeda xiraysa qunsuliyadda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya
marka dee waxay ku xiran tahay iyadoo xaaladdu sidaan ka roon tahay in safaaradii annagu safaarad baan meel istraatiijiga ku leenahay safaaradeenna adisababa nagu taalla safaarad haddii la taabto safaaradda kale waa iyadana way saameynaysaa marka taasna dee waa istraatiijigli in dowladda soomaaliya goobo inta la calaameeyo safaaradihii la yidhahdo halkaas ay u guuraan markii xaaladda dalku ay maaragtay meesha u fiican ay tagto laakiin hadda safaaraddaas meesha aan ugu nimid bay weli ka furan tahay weligeedna meeshaas iskama bedelin si kastaba xaalku ha ahaadee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumad aysan awood u lahayn in xabashada etoobiya ay dalka ka saarto maadaama dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay dowladda xabashada etoobiya ay wakiil uga tahay dowladaha reer galbeedka ugu horeeya maraykanka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaa